dhinaca magaalada muqdisho haddii mar kale aan jalleecnana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dib u habeyn lagu samayn doono garsoorka soomaaliya seenab abuukar ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo muqdisho kula kulmay lixdan garsoore ka kala socday hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha dalka ayaa sheegay markii ugu horreysay in dib u habeen lagu sameynayo adeega garsoorka dalka si uu ugu muuqdo sida uu yidhi mid ay ku kalsoonaan karaan shacabka iyo caalamka kadib eedeymo muddooyinkan isa soo tarayay oo ku qotomay inuu qaladaad ka dhex jiro adeega garsoorka soomaaliya si marka sistamkeennii cadaaladda dib u eegis loogu sameeyo oo wixii naga maqan aan ku darsanno oo wixii duquubay oon hadda maanta nagu dabakmaynan aan uga saarno oo qaabka cadaaladda loo maamulayo sidee loo maamulayaa garsoorkii iyo cadaaladdii aan ayadana sistamkeedii iska xaqiijinno waddada la marayo oo aan dadkeennina ku qancinno una sheegno aan dhahno waa taa waddada la marayo marka cadaalad la falayo waana kaa muxuu ahay qodobada qawaaniinta ahee aan ku dhaqmayna marka dembigaasi dhaca waxaas yaa u ah aan dadkeennii ka qancina si aan taas u helno marka macno ma samaynayso dowladdu inay annaga dowladdii aan wadanaaye intaan qol isku soo xirno kutubadeena dib ugu noqono fatishno kana ka saar kana ku dar kana inta ka bedel intaan dhahna aan dhahna haye systemka waa kaasa horaha loo socdo maanta la joogaahi nooma shaqaynayso taas keliya waan yeeli karnaa laakiin kalsoonida aan sheegaynay ma helayn kalsoonidii markasaan ku helaynaa sistamka garsoorka in aan dadweynaha ka qaybgelinno oo ay ra'yi ku lahaadaan farsamo yaqaanadii annagaa ah khuburadii annagaa ah dad kaloo soomaaliyeedoo fara badan oo khubaro ah oo aan garsoorka iyo dowladda u shaqaynana way joogaan dad kaloo kasii badan oo malaayiinta soomaalida oo garsoorkan in lagu dhaqa la rabana way joogtaa waxaana laga rabaa marka inaan dib u eegis intaan ku samayno garsoorkeenni aan dadweynaha soo dhex dhigno madaxweynaha inkastoo uu carabka ku dhuftay in garsoorayaashu ay ku soo shaqeeyeen duruufo adag wuxuu dhanka kale kula dardaarmay inay ka fogaadaan cadaalad darro ama in ay qolo gaarha u shaqeeyaan isaga oo ku dheeraaday sidii loo sixi lahaa qaybaha adeega garsoorka waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in cadaaladda ay dadka oo dhan u sinaadaan isagoo xusay in eedeymaha loo jeedinayo adeega garsoorka ay qaarkood wax ka jiraan isaga oo tusaale u soo qaatay kiiska sii deynta ninkii ku eedeysnaa dilka shaqaalihii ka tirsanaa hay-adda m s f ugu geystay magaalada muqdisho oo qaar ka tirsan garsoorayaashu ay sii daayeen wuxuuna sii deyntaasi uu caddeeyey in ay saameyn ballaaran ku yeelatay dhammaan howlihii caafimaadka hay-adda m s f ee ka waday gobolada koonfureed iyo bartamaha soomaaliya
dib u habayn rasmi ah in lagu sameeyaan rabnaa oo uu noqdo garsoorku mid ay dadweynaha soomaaliyeed ku kalsoon yihiin caalamkuna uu ku kalsoon yahay u arki karo leanna garsoorka dalka marka la yidhaahdo uma khaas uma aha dadka muwaadiniinta bis ee qof kastoo dalkan joogta ayuu ayuu applicable ku yahay ajnabi leh gaal leh muslim leh nooc walba leh ayuu ku dabaqmayaa marka in aan u muuqanno garsoor lagu kalsoonaan karo dadka soomaaliyeed indhahooda aan ugu muuqanno caalamkana aan ugu muuqanaana laga rabaa eedaha na soo gaaray iyo dacwooyinka naloo haysto iyo mushkiladaha naloo haysta iyo waad la socotaan oo dadka soomaaliyeed noo haystaan oo caalamka uu noo haysto marmarka qaarkood arrin kays maxkamadeed oo dhacay ayaa dad badanoo soomaaliyeed oo duruufo adag ku nool wakhtigaani wax ay haysteen ay ku weynayaan case example maalan ninkii dhakhaatiirtii msfta kayskeedii dadka soomaaliyeed masaakiin ah dhakhaatiir aan haysanin khidmo caafimaad aan haysanin oo fara badan oo dalka dacalladiisa ku nool ayaa waxay ku waayeen adeegii caafimaad ay haysteen subaxii xukunkaas dhacay ee ninkaas la sii daayey isbitaallo dhan oo dalka ku yila oo shaqaynaya oo dadka lagu qalayay oo lagu daaweynayay oo macnaha si rasmi ah kaalmo rasmi ah lacag la'aan ah free ah loogu hayay ayaa hal subax inta la xidhaa laga kala laga kala guuray madaxweyne xasan sheekh waxa uu sheegay in ay soo gaareen dacwooyinka kiisas dacwadahoodu ay qaadeen maxkamadaha oo ka soo gaaray hay-adaha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed wuxuu tusaale labaad madaxweynuhu usoo qaatay dacwadda weriye cabdicasiis cabdinuur ibraahim koronto iyo haweeney sheegtay inay kufsadeen askarta ciidanka dowladda soomaaliya oo hornaanta bishan maxkamadda gobolka banaadir min hal sano oo xariga ku xukuntay taasoo uu xusay in ay sumcad xumo ay ku soo jiiday dowladda iyo hay-adaha ammaanka hal xukun oo dhacay waay dhowr saasoo kalaa markay iska daba dhacdo marka waxa waaye dhibaatada nooga imaan karto ma marka qaarkood waad garanaysaa kayskii ugu dambeeyey oo maxaanku raadaay wiilkii saxafiga ahay iyo gabadhii dacwood oo muxuu ahay in la kufsaday ku dacwootay kayskeedii dhibka naga gaaray waad garanaysaan sumcad xumida dalkeenna oo u soo jiidayna waad garanaysaan laakiin maxaa asal ah wixii saxda ahay inaan samaynayno oo sistamkeenna cadaaladda ee jiraahi wixii uu qabay oo qawaaniinteennu ay tilmaamaysay inaan samaynayno inaan ku qanacsannahay horta annaga kow intaas kadib adduunka waa ka gedi karnaa waa dhihi karnaa annagu sistamkaanaan leenahay sistamkaas aan leenahay dalalaa oo dhibaya adduunyada waad ogtihiin dil toogashaha waddamo mamnuuc ka yahay waddamo waa ka jiraa waddan dhexdiisa waxaa jirto dhinac gobolana dilka toogashada uu mamnuuc ka yahay gobolana dilka toogashada muxuu ahay xukunkiisa uu soconayo adduunyada waa kala duwantaha ummad waliba sistamka cadaaladda ee u shaqaynayo ee duruufahooda markaa jira iyo xaaladda dadkooda ay ku sugan yihiin ka jawaabayo waaye waxa oo muhiimadda leh zaynab abuukar v o a muqdisho